Ishaya cutubka sagaal iyo soddonaad waagaas merodag baladaan oo ahaa ina baladaan oo boqorkii baabilon ahaa ayaa warqado iyo hadiyad xisqiya u soo diray waayo wuxuu maqlay inuu bokay oo haddana bogsooday oo xisqiyahna aad buu iyagii ugu farxay oo wuxuu tusay gurigii ay yiileen waxyaalihiisii qaaliga ahaa kuwaasoo ahaa lacagtii iyo dahabkii iyo unsigii iyo saliiddii qaaliga ahayd iyo gurigiisii hubka oo dhan iyo kulli waxyaalihii khasnadihiisa ku jiray oo dhan oo xisqiya wax uusan iyaga tusin laguma arag gurigiisa iyo dawladdiisa oo dhan markaasaa nebi ishacya u yimid boqorka xisqiya oo wuxuu ku yidhi war nimankanu maxay yidhaahdeen xaggee bayse kaaga yimaadeen kolkaasaa xisqiyah yidhi waxay iga yimaadeen dal fog kaasoo ah baabilon markaasuu ku yidhi maxay gurigaaga ku arkeen oo xisqiya wuxuu ugu jawaabay way wada arkeen waxa gurigayga yaal oo dhan oo qasnadahayga kuma jiraan wax aanan tusin kolkaasaa ishacya wuxuu xisqiyah ku yidhi haddaba bal maqal ereyga rabbiga ciidamada bal eeg waxaan imaan doonaa maalmaha waxa guriga yaal oo dhan iyo wixii ay awoowayaasha ilaa maantadan kaydiyeen baabilon loo qaadan doono rabbigu wuxuu leeyahay waxba ma xari doonaan wiilashaada ka soo bixi doona oo aad dhali doontana waa la kaxiisan doonaa oo iyana waxay ahaan doonaan bohoomo jooga daarta boqorka baabilon markaasaa xisqiya wuxuu ishacya ku yidhi ereyga rabbiga oo aad ku hadashay waa wanaagsan yahay oo weliba wuxuu kaloo yidhi waayo waxaa jiri doona nabad iyo run intaan noolahay